kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka bulsho nabadda waa maalimo talaado ah taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisheeda afaraad ee labada kun shan iyo labaatanka toddobaadkan barnaamijka waxaa naga hadli doonaa dhegaystayaal ku dhaqanka shuruucda degsan iyo kaalinta ay ku leedahay adkaynta nabadgelyada sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan sida nidaamka sharci ee cadaaladda u yarayn karto colaadda ni horta cadaalad dar- darro badan oo laygu sameeyey baa jirtay ee hadda ka hor waxaa dhacday in shaqaalo hay-ad ay qaadanaysay aan ku soo baxay imtixaanka la galay kadibna layga musuq maasuqay oo micnaha cadaalad darro weyn lay geystay kadib markii cadaalad darrada lay geystay familigii iyo waxbaa kacay buuq baa meesha ka dhacay anigaa go-aansaday inaan isaga tago oo idhahay bal ha- intii la buuqi lahaa cadaalad xagga lay jirtaay waa iska daynaya shaqadan waxaa oo kale barnaamijka ku maqli doontaan inta uu socdo faa'iidada ku dhaqanka sharciga iyo kaalinta ay ku leedahay adkaynta nabadgelyada waxaa la rabaa labada qof haddii ay wax dhex maraan si cadaalad ah qof walbo in la siiyo xaquuqda uu leeyahay qofkii xaquuqda uu leeyahay la siiyo wuu qancayaa waa qof islaam ah wuu qancayaa asagana wuxuu helayaa xaquuqdiisii kii laga qaadina asagana wuu qancayaa oo wuxuu garanayaa dembigii uu galay in muxuu ahaa een, laga guday yuu asagana garanayaa dhanka kale barnaamijka waxaa marti noogu ah sheekh cabdiraxmaan maxamed axmed oo ah guddoomiyaha maxkamadda degmada baardheere waxa uuna sharaxi doonaa in ay dadku bartaan sharciga si ay u ogaadaan xuquuqda sharciga uu siiyey iyo waajibaadka laga rabo dhinaca kale barnaamijka waa xubintii maadayska iyo ra'yiga dhegaystayaasha oo isaguna qeybaha barnaamijka ka mid ah haa waa barnaamij wacyigelin ah oo la mida kuwii hore aan u qaban jirnay balse wuxuu kaga duwanaan doonaa mowduuca may nagada doono mawduuciina waxaanu noqon doonaa muhiimadda ay leedahay ku dhaqanka sharciga iyo kaalinta uu ka geysan karo nabadgelyada haa mawduuciidan faylu laakiin see ka helen mawduuca barnaamijka waxaa si wada jir ah idinla socodsiinayo anigoo ah yaxya cabdirisaaq soofe iyo sumaye cabdilqaadir
sida la wada ogsoon yahay nidaam kasta oo jira waxaa gundhig u ah ku dhaqanka nidaamka sharci ee cadaaladda ku dhisan kaasi oo yareyn kara colaadda waxaana u dhimi kara khilaafaadka bulshada ka dhex dhaca kaa oo sababi kara gacan ka hadal iyo sida haddii la helo nidaam sharci oo cadaalad ku dhisan uu u keeni karaa in bulshadu ay aaminto hay-adaha sharci ee dalka u dhisan waxaana muhiim u ah bulshada mar kasta inay la socdaan ku dhaqanka shuruucda si ay u ogaadaan xuquuqda sharcigu iyaga la siiyey iyo waajibaadka sharcigu iyaga saaray islamarkaana ay ku dhaqmaan shuruucda u degsan dalka aadan salaad cabdulle waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku dhaqan degmada baar dheere waxa uuna ka hadlayaa waayo aragnimadiisa kiisaska uu u soo joogay oo cadaalad darro laga tirsanayo iyo weliba waxay ahaayeen kiisaskaasi Ee, ni horta cadaalad dar- darro badan oo laygu sameeyey baa jirtay ee hadda ka hor waxaa dhacday in shaqaalo hay-ad ay qaadanaysay aan ku soo baxay imtixaanka la galay kadibna layga musuq maasuqay oo micnaha cadaalad darro weyn lay geystay kadib markii cadaalad darrada lay geystay familigii iyo waxbaa kacay buuq baa meesha ka dhacay anigaa go-aansaday inaan isaga tago oo idhahay bal ha- intii la buuqi lahaa cadaalad xagga lay jirtaay waa iska daynaya shaqada ee cadaalad daradaas laguu sameeyey marka maxaa saameyn oo ka dhashay
saameyn fara badan baa ka dhalatay oo dad aniga ehelkayga oo dhalinyaro qoryo wataa xafiiska tegey meeshii baa la weeraray kumeetara iyo waxbaa ku burburay adiga baabuur baa wax la gaarsiiyey dad xitaa dhaawacyo sahlan ay ku gaareen baa jiray goobta marka khasaarahaas weyn baa ka dhashay kadibna anaa go-aansaday inaan isaga tago sidoo kale cali cabdulaahi sheekh isaguna waxa uu ka mid yahay waxgaradka ku dhaqan degmadan waxa uuna ka waramayaa sida shuruucda ay uga qayb qaadan karto adkaynta nabadgelyada Een, shareecada islaamka iyo ku dhaqanka bulshada waxay leedahay waxyaaba fara badan ee inta badanna annaga soomaali markaan nahayna aanan lagu dhaqmin oo mooda in dhinac gees laga yara maro waxaa ka mid ah kufsi wadareed baa dhacayo dil baa dhacayo waxaad arkaysaa marka waxyaaba aan ku fiicnayn qaynuunka iyo shareecada islaamka iyo bilaadinimada iyo xaquuq insaanka intaba aan ku fiicnayn oo dad ay isaga tallaabo qaadaya ayaad arkaysaa dadweynaha soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa meel ay joogaanbo in loo hoggaansamo shareecada islaamka ee xaquuqda qofka muwaadinka soomaaliyeed uu leeyahayna la ilaaliyo qofkii qof dunuubka galana la mariyo shareecada islaamka iyo kitaabka nabigeena suubana salawaatullahi calayhi wasalam xadiiska kusoo aruuray kusoo arooray in la mariyo la horgeeyo maxkamadda shareecada islaamka in la horgeeyo oo qofkaas xaquuqdii sida iyada loo siiyo haddii uu waayana asagoo qanacsan uu ka tago maxkamadda waxyaaba eh, ka dhaca deegaanka ma jiraan marka oo xaaladaha aad ka xusi karto arrimahaasi waxaan xusi karaa kufsi wadare dhacay oo muxuu ahaa labada ajaanib markuu ka dhacdhacay la geeyey maxkamadda loo kala qaaday xaquuqda qofkii la kufsadayna uu helay xaquuqdiisa een ilaahay uu u waajib yeelay oo muxuu ahaa shareecada islaamka ay u banaysay uu helay kii dhibka geystayna xadka asagaa laga guday oo laga qaaday dil waa jiraa saas oo kale isdilay oo tuhumaada oo dhacay oo shareecada islaamka la isla tegay kitaab la isku marshay waa jiraa mid la suqirtay waa jiraa oo lagu kala wax qaatay een ayadana dhacdooyin fara badan naga soo maray qaynuun hadda markaan ku leeyahay oo kale odayaal dhaqan baa jira waxaa jiro waxyaaba aan lagu kala qalqalanayno inta la iska faagfaago meel la dhigo dadkiina ehendina aysan ka haraynin een wixiina la leeyahay waa la dhameeyey looma baahan wax soo koro waxaa la rabaa labada qof haddii ay wax dhex maraan si cadaalad ah qof walbo in la siiyo xaquuqda uu leeyahay qofkii xaquuqda uu leeyahay la siiyo wuu qancayaa waa qof islaam ah wuu qancayaa asagana wuxuu helayaa xaquuqdiisii kii laga qaadin asagana wuu qancayaa oo wuxuu qarinayaa dembigii uu galay in muxuu ahaa een, laga guday yuu asagana garanayaa marka saasaan dhihi lahaa bulshada soomaaliyeed meel ay joogtaba hal isu naxariisto Eh, waa tahay eh, waxaad nooga warantaa eh, markii sharciga eh, ama shuruucda degsan eh, dadka isla aadaan loona kala xukumo eh, isku dha- soo dhowaansho bulsho ma la helayaa ay isleedahay oo khilaafka meesha uu ku harayaa dabcan haddii la helo maamul waxqabad loo tayala haddii la helo bulshada maamulkaas ha hogaamiyo een, khilaafka asaga wuu yaraanayaa sababtoo ta cadaalad kasta maxay ka imaadaa bulshada iyo maamulka oo isku xiran bay ka imaadaa cadaaladu markii ay ka timaado een, waxaa loo aadaa markaas ayada ah oo loo kala qancaa haddana maxkamadda iyo shareecada haddii fadhigaas la fadhiyo oo la fadhiisto maamulka iyo bulshada isku xiran odayaalka dhanka intay fadhiistaan meeshaas ayada ma ogtahay lagu kala qancaa oo xaajadaas ayada meesha lagu dhameeyo ama dhibkaas meesha ayada ka jiro lagu dhameeyo meesha ayada lafteedana een, waa ku jirtaa meesha oo waxay kamid tahay dhaqanka soomaalida bay kamid tahay dhanka kale sheekh cabdiraxmaan maxamed axmed oo ah guddoomiyaha maxkamadda degmada baardheere ayaa sharaxaya dadka inay bartaan shuruucda si ay u ogaadaan xuquuqda sharciga uu siiyey iyo waajibaadka iyaga laga rabo haatanna dhegaystayaal waxaa la soo gaaray xilligii aad nala dhagaysan lahaydeen maadayskii nabad iyo nagaasho waana kuwan jilyaashii oo maadeys cusub inoola diyaar ah maanta
bajaajow adeen halkaas saldhigga hortiisa ayay celin alla bal sida wiilkaanoo kale hadduu isaga shaqaysan lahaa maxaa ka bi'i lahaa adeer waan kuu diray lacagtaadiine mahadsanid
adeer iska firi jarajarada ha kugu firin alla sowniga sigtay maaha oo maxaad u hagaajin weydeen askari hawsheedii waa lagu jiraa adeer insha allah waana la hagaajin doonaa iska da waa hawl doonay isku dabajiita waa gaddeede haye adeer maxaan kaa caawinaa galabta oo saldhigga kaa soo galay wiil dhallinyaro ah oo aan dhalaybaa meesha ku xidhan oon howshiisa u socdaa iyo inaan ogaado dembiga loo haysto wuxuu yahay wiilka magaciisa iyo goorta la soo xidhay ila wadaag adeer guuleed raaga baa la yidhaha wiilka xala fiidkii baa askar guriga ka soo kaxaysay oo yaalkan keentay Mm, wax yarii kaadi adeer aan warbixintiisa dib u fiiriyo waa yahay askari warbixintu waxay sheegaysaa in wiilkaaga loo haysto dembi gacanqaad ah qofna uu dhaawacay cajaa'ib nin iska nabdoon buu ahaa inankaygu isday wax u dhicin waxay u muuqataa inaanad guuleedu wax badan kala socon xaalkiisa allah waxaa kaloo lagu eedeeyey inuu ka tirsan yahay kooxo ciyaala xaafadeed ah oo rabshad badan sidee ayay wax u jiraan ma dadka ayuu isku diraa keliya waxaan ka markhaati furayaa inuu habeenkii dhafro oo soo jeedo isaga oo qaylanaya oo intaa hadal shubaya calaa ayi xaal ninka guuleed la yidhaa dhibkiisu ma yara sida galkiisa ka muuqata tallaabada xigtaa maxay noqonaysaa adeer baadhitaan ayaan u diraynaa oo soo caddayn doona waxa dhabta ah ee jira kadibna sharciga ayaa la horgeyn doonaa oo inta baadhistu socoto ma halkan ayuu ku sii jiri doonaa haa inta laga xukumayo kiiskiisa waa la sii hayn doonaa horta adeer wixii sharciga ka soo baxa diyaar ayaynu u nahay inaan u hoggaansanno arrintaana idinku un idinkuma hallayn doonnee odayaasha dhaqankanna waannu iska arki doonnaa waa war fiican adeer ee odayaasha xitaa balraadiya waa intaas uu xalku ku jiraayo annagu haddaan odayaalnahay had iyo jeer waan u taagannahay dhibta inaan wax ka qabanno oo xal laga gaadho khilaafaadka runtii kaalintiinna lama xaqiri karo wiilkaagana marba hadduu aabbiyiis nabadoon yahay caddaaladda waad ku qanci doontaan adeer waa xaqiiq middaasi bulshada waxaa isku hayn kara waa caddaalad loo siman yahay wixii kiiska ka soo baxa saldhigga waad kala socon doontaan mar walba adeer mahadsanid askari sida akhlaaqda leh eed iila wadaagtay warbixinta iyo halkuu marayo kiiska guuleed tolow baaritaankuna inay suu qaadan doonaa askari
halo halow idilay kasalaami waan kaa qaaday isku waranba idilay masay liidiya fiican boowey waa kuma kurye dhaayow leerow dhaayow ah sidaasfuudan iska hilmaamay idilay dhaayow kuryeki widaayta malyuun iska imbaraasi maalintii xafladda alla dhaayow maya lambarka ayaanan kaydsanay ii warna boowey ha idilay hataa maba ha i weydiina ma jiro maalin dhoweyd ayuunbaaban ku weydiinayay miski oo aan lahaa dhaayow inoola hadal hay nagala shaqeeyo barnaamijka wacyigelinta ahee aniba isheenay war ka sheenbaha haa waa run waabad iskeentay barnaamijka wacyigelina ayaaban qabanaynayba barnaamijkii ahaan ew tafaaykoosiba haa waa barnaamij wacyigelin ah oo la mida kuwii hore aan u qaban jirnay balse wuxuu kaga duwanaan doonaa mawduuca may nagada doono mawduucayna waxaanu noqon doonaa muhiimadda ay leedahay ku dhaqanka sharciga iyo kaalinta uu ka geysan karo nabadgelyada haa mawduuc eedan faylu laakiin see kahelan mawduucaas waxaanu ku keennay waxaanu aragnay sida uu sharcigu kor ugu qaadi karo nabadgelyada una yareyn karo dagaalada bilaa macnaha ah ee dhallinyarada runtaan sharciga hoobadha ka dhagama dhibaato dhanba yaraadasa haa waa dhab haddaba diyaara aha idilay insheeg miilo ka oodo ileen taleefankeena adii bahaaye
haa anaa kula soo hadlaaya markuu barnaamijku soo dhowaado insha allah haye saasa isku ogni idilay waa si fiican saasaabay noo ballan ah insha allah haye asxaabtan idinka salaan
oo abbow amaa telefoonkeeda ka salaantid maxaad aniga iga dhibaysaa
ma indiida ileen haddaba wada hadlaayna walaalow dhib badanida bes isku dhaaf idilay maalin fayda
haddii aan intaasi ku dhaafno madayskii nabad iyo nagaasho haatan aan eegno dhanka iyo dhegaystayaasha iyo ra'yigooda dhegaystaha ugu horeeya waxa ay tiri magacaygu waa luul caliyow keero waxay leedahay haddii lagu dhaqmo shuruucda degsan taasi waxay keeni kartaa in colaadda ay istaagto islamarkaana dadka soomaaliyeed ay gaaraan horumar iyo barwaaqo sidoo kaleeto dhegaysto kale oo magaceeda ku sheegtay faa'iiso jeelaani maxamed ayaa waxa ay leedahay ku dhaqanka shuruucda degsan ee dalka waxay kaalin muhiim ah ka qaadan kartaa nabadgelyada waxayna yaraynaysaa colaadda iyo iska hor imaadka bulshada soomaaliyeed dhexdeeda ka dhex jira waxaan ugu baaqayaa maamulada inay adkeeyaan ku dhaqanka shareecada si meesha looga saaro khilaafka iyo xasradaha jira mahadsanidin
guud ahaan dhegaystayaal waxaa halkan inoogu eeg barnaamijkii sideedaad ee bulsho nabad ah toddobaadkan aan uga hadlaynay ku dhaqanka shuruucda degsan iyo kaalinta ay ku leeyihiin adkeynta nabadgelyada toddobaadka dambe barnaamijka waxaad ku maqli doontaan mawduuca sagaalaad kaasi oo ah saamaynta taban ay baraha bulshadu ku leeyihiin kicinta bulshada barnaamijkan bulsho nabad ahna waxaa idiin soo saaray idaacadda markabley waxaana naga taageeray b b c media action waxaana maalgeliyey midowda yurub intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a toddobaadka dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo